kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo ah khadar maxamuud xareed waxaana barnaamijka uu idinkaga imaanayaa stuudiyaheena magaalada nairobi inta uu socdo barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya ayaa wada diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan gabagabada wejiga koowaad ee gulufka dagaal ee ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab deegaanada ay uga sugan yihiin galmudug waxaa sidoo kale la hadal hayaa inuu jiro gaabis ku yimid diyaargarowgii wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ay dowladda soomaaliya ay qorsheynayso inay ku qaadi doonto deegaanada ay al-shabaab ay kaga sugan yihiin maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland ee soomaaliya haddaba maxay tahay caqabadaha hortaagan gabagabada iyo sidoo kale diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada la magac baxay the black lion maxaa hakiyey qorshihii dowladaha safka hore ee wejiga labaad ee howlgallada waa barnaamijka faaqidaadta toddobaadka ayaynu ku falanqeyn doonaa oo ay marti igu yihiin mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirkii hore ee difaaca ee dowladda soomaaliya doctor cabdi cali xasan wasiir dowlihii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka iyo axmed cali cosob leh oo isna ah falanqeeye arrimaha ammaanka soomaaliya wasiir haddii aad ku soo dhowaato barnaamijka marka hore bal khibradaada ku aadan howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo waxa kaaga muuqda dadaalada dowladda ee wadda soomaaliya kusoo dhowo marka hore
bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay aad baa umahadsan tahay su-aashaasu marka la yidhaahdo dagaalka dalka ka socda ee ku wajahan dhanka shabaab waa arrin muhiima waqti horena loo baahnaa in laga howlgalo dowladda cusub ee hadda timidna haddii ay go-aansatay in howshaas ay gashay waa aad baa loo soo dhoweynayaa dad badanoo soomaaliyana waa naawilayaan in arrintaas laga mari dhaliyo balse sida waxay u socdaan iyo xaaladaha marka la eego waxyaalo badan in arrimahaas ay u baahan yihin in laga saxa ayaa ka muuqata dagaaladaasu waxay hadda ku socdaan gobolada dhexe marka la eego inta badanna waxay ka socdeen un hiiraan hirshabelle marka la yirahdo iyo galmudug koonfur galbeed iyo banaadir inteeda badan iyo marka la eego jubbaland iyo wax hadda muuqdo oo saasoo ka socda ma laha meelo kooban oo ayaga intay soo weeraraan laska yara difaaca waa aragnaa laakiin wax weyna ka socda malaha dowladdu waxay ku habboonayd haddii dhan ka soo rogaysa hawshaasu dhanka galmudug in laga soo bilaabo oo saas loo soo rogana waa wax la gartay laakiin hiiraan intay ka bilowdeen oo shacabku is abaabuleen shacabku bilowday dowladdii ay garab siisay markii dambena meel dhex looga soo horeey ayaa muuqata haddana madaxweynihii ayaa tegay dhuusamareeb iyadoo loo arkayo in uu usii dhowaanayo furmihii dagaalku ka socday si decision makingka ama go-aan qaadashada iyo howl dardargelinta iyo ku shubidda dhiig cusub howlahaasi inuu ka qayb qaato laakiin waa markaad eegto abaabulka bulshada iyo shacabka iyo hubka loo sii dhiibaya iyo arrimahaasna su-aalahooda ayay leeyihiin iyo waqtigooda waxaa loo baahanya marka in howlahaasu ay noqdaan howlo agaasiman marka la eego sida hadda hawsha loo wadana igama muuqato agaasim rasmi ah oo ku aadan nimankaasu la dagaalankooda maxaa yeelay mardhan markaad ka eegtid nimanka marka la weerarayo waxaa loo baahan yahay in la helo taqulayntii ciidan ee rasmiga ahay dhan walba ah oo ay laablakac noqonin stratejiga lagula dagaalami lahaa leemanka laga xiri lahaa inta wadooyinka laga godoomin lahaa iyo ciidamadu waxa ay u baahan yihiin oo meeshaas inay ka helaan ay tahay balse haddii halla gale la yidhaahdo shacabkiina la kiciyo berrina meel dhex looga soo haro waa dhibaatadeeday leedahay marka inta badan waxaa taladeedu ay noqonaysaa in hawshaasu aysan noqon mid laablakaca mid agaasinkeedu uu sugan yahay mid agaasinkeedu uu saxan yahay mid meelmeel badan laga eegay marka la galana aan looga soo haraynin meel dhexe oo laga mari dhalanayo shacabkii nimankaasu ay dul fadhiyeenna inta dhibaato loo geysto hadhowna aysan noqonin dhibaato ayagii kusii harta inta meel la tago maxaa yeelay waxaan aragnay inta badan ciidanka dowladdu markay meel qabtaan ama shabaab ka saaraan adkaysi lagu sii hayo meeshii oo horey looga sii dhaqaaqo ma laha meel baa la qabanaya dib baa looga soo laabanaya waa la qabanaya waa laga soo laabanaya marka taas inaysan dhicin mar kale maxaa yeele shacabkii meesha jooga ayaa dhibaato ka soo gaaraysa waaya sidaan la soconno madaxweynihii waxa uu xarun ku meel gaara uu ka samaystay galmudug dhuusamareeb si uu u dardargeliyo gulufkan ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab ee la doonayo in lagu soo afjaro wejiga koobaad degmooyinka galahareeri iyo ceelbuur marka muxuu yahay diyaargarowga kale aada is leedahay waa uu dhiman yahay diyaargarowga marka laga hadlayo diyaargarowga wuxuu u baahan yahay xog sahan xog ciidan iyo magaranaysaa logistic iyo medical supply-gii ama medical supportkii iyo wixii oo dhan iyo midda kale oo ah nimankanu hadhow haddii ay dareemaan awood culeyskeedu leh waxay samaynayaan wax retrid la yidhaha dib bay u guranayaan waddooyinka ay dib ugu guran lahaayeen in la xiro oo aysan loo ogolaanin inay dhaqdhaqaaq kale iyo meelo kale iyo usii guraan already xoogta aan hayno waxay tilmaamaysaa hubkoodii inta badan iyo ciidamadoodii inta taliyaashii wixii dhanba inay koonfurta ay usoo rarayaan already hadda haddii aan marka laga sii baarandegin oo meel waddooyinka ay marayaan iyo meelaha dib ay u guranayaan haddaan laga xirin de waxay noqonaysaa marka in fursad la siiyo ayagii oy ka gurtaan dib ooga gurtaan berrina dib isu soo abaabulaan marka xoog la-aanta aan tilmaamayo waa halkaas ee ka muuqata dhanka dowladda waaya wasiir waan kugu soo laaban doonaa markan aan u gudbo doctor cabdi cali xasan wasiiru dowlihii arrimaha gudaha iyo amniga dowladda soomaaliya horena u ahaa xildhibaan ka tirsan dowladda soomaaliya xog badanna dee ka haya arrimaha howlgallada xilib aan soo dhowow maxaad ku daraysaa dhammaadka ama gebagabada wejigii koobaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab ayaa socda maxay kula tahay sida ay howlgallada ay ku socdaan khadar waa mahadsan tahay waa aslaamaya wasiir cabdirashiid iyo axmed cali aqoon-yahanka nala jooga waa suu wasiirku u sheegay horta dee waa soo dhoweyneynaa mar walba maxaa la yidhaahdaa dowladda soomaaliya iyo xukuumaddeeda hay-adda fulinta uu oday u yahay madaxweyne xasan sheekh in ay iclaamiyaan dagaal ka dhan ah oo yidhaahdaan waa lagu soo afjarayaa nimankii nabaddiidka ee soomaaliya laba kun iyo toddobadii ilaa hadda wareerinahayay laakiin sida wasiirku sheegay dagaalka soomaalida waxaa laga yaabaa dagaalka ciidan keliya inay u yaqaanaan dagaalku wuxuu u baahan yahay hay-ado aada u tiro badan inay qeyb ka yihiin waana waxyaabaha aan rabno inaa u ifino madaxweynaha uu ka faa'iidaysto dagaalka marka la garaayo cabdirashiid wuu ogyahay wasiir gaashaandhig uu ahaa wasiir gaashaandhiga keliya kuma filna waa inuu wasiirka caafimaadka dhinac socdaa wasiirka warfaafinta inuu dagaal ka horeeya la socdaa kana dambeeya wasiirka arrimaha gudaha oo ah sababtii hadda uu ka shanqarinayay oo ahayd markii meel la qabto maxaa looga soo noqonaya ciidan shaqo kuma lahan magaalo haddii la qabto inay maamulaan magaalada waxay u baahan tahay in golo deegaan loo sameeyo in maamul loo sameeyo in adeegyadeedii wasaaraddii ka shaqayn lahayd haddii gurmad mucaawino ay u baahan yihiin inuu joogo wasiirka arrimaha gudaha muhiim waaye wasiirka maaliyadda muhiim waaye ha noqoto in gurmadkii dhaqaalo markii ugu horreysaba ay u baahnaayeen inay howlad hay-adda maxaa la yidhaahdaa dowladeed markiiba wixii looga baahdo iyo haddii degmada la qabto ayada laftirkeeda qaabkii canshuuraha loo aruurin lahaa ayadu iskugu filaan lahayd in la dhiso isla markiiba marka meeshii la xoreeyaba inay noqoto mid waa ammaanayaa dagaal marka la gelayo saddex qeybood u qaybsamaa strategic oo ah meesha go-aamada sare ay kasoo baxayaan oo madaxweynaha ah inuu maanta tegey xarunna ka samaystay gobolkii dagaalka maxaa la yidhaahdaa laga fulin lahaa ee galmudug taa waxay soo afjaraysaa yaraynaysaana go-aamadii baahsanaan lahaa kala fogaan lahaa madaxweyne xaruntiisii fadhiya iyo dagaal ka socda referiga ama gobol aada uga fog caasimadda hadda waa isu soo dhowaanaya go-aamadu waxay noqonayaan tilmaamihii madaxweynaha uu bixiyo operational siteka ciddii fulin lahayd iyo asaga inay isla joogaan amarka uu bixiyo isla markiiba uu fuli karo wixii kasoo noqdo isla markiiba go-aan laga qaadan karo haddii hay-adaha kale hadda aan ka sheekeynayana ay xaruntaa la joogaan oo la socdaan xubno ka tirsan ay sahlan tahay markiiba haddii caafimaad loo baahdo dhaawacyo yimaadaan gurmadkii daawooyinkii iyo takhaatiirtii loo baahnaa inay helayaan haddii dhaqaale loo baahan yahay in aan aanan wakti badan ku lumaynin marka strategic operational iyo tactical levelba inay ay aada isugu dhow yihiin guushay soo dhoweyn kartaa laakiin sida cabdirashiid oo wasaaraddan gaashaandhigga wasiir ka soo noqday uu sheegay abaabulo badanay u baahan tahay abaabuladii ma la sameey aniga ma sheegi karo de hadda ma akrininin maxaa la yidhaahdaa istraatiijiga siyaasadeed iyo qorshaha howlgalka dagaalka ee xukuumaddu hadda madaxweynuhu hogaaminayo madaxweynuhu hogaaminayo ma akrin marka wax badan kama sheegi karo laakiin aadaan u ammaanaya waa soo dhoweynaya talada aan siinayana waxay tahay in hay-adahaas oo dhan ay ka wada qayb qaataan wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleyntuna uu joogtay u joogaba meesha ama wasiirku ha joogo ama wasiir dowlo ha joogo ama wasiir ku-xeenka ha joogo si ay isugu xirnaadaan wasiirka arrimaha gudaha ee goboladaas dowlad goboleedka dagaalku ka socdo si markiiba meeshii u jiro wax la yidhahdo stabilization plan in meeshiiba la xasiliyo maamul loo sameeyo m c ajadii takhaatiirtii iyo isbitaaladii iyo ay furan yihiin dowladduna ay qorshaha ku darsato in takhaatiir hadda loo sii tababaro dhaawacyada dhayidooda daaweyntooda kasii qayb qaadan karta dhalinyaro aad u tiro badanaa haysanaa oo sana walba kasoo baxaya jaamacadaha oo takhaatiir ah ururka takhaatiirta soomaaliyeed waa ku fiican yihiin arrintaa inta hadda gulufka uu socdo afartan maalmooda ku filan koorsoo inay siin karaan deg deg ah oo arrimahaas markaa socda lagula tacaalayo waa mahadsan tahay doctor cabdi cali xasan waan kugu soo noqon doonaa halkaa ii joog markana waxaan microfonka kusoo dhaweynayaa axmed cali cosableh oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale security-ga ammaanka axmed kusoo dhawow waad maqlaysay labada mas-uulay kaa horeysay kusoo dhawow maxay kula tahay qaabka gabagabada gulufka wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab ee dowladda ay u wado horta waa ku mahadsanyahay saaxiibada iga horreeyey fikirka iyo talada ay soo jeediyeen aniga waxaan qabaa horta ko waajib qaran waay in lala dagaalamo shabaab waa national policy maaha wax maamul goboleed uu leeyahay ama beel ay leedahay taa markaan ka baxo dagaalkan dagaal oo xasan sheikh iyo dowladdiisa bilaabeen maaha dagaal si oo u yimid maxay ahayd maxaawiisley iyo dad soomaaliyeed oo inay iska kaxshaan dhibaatada shabaab oo ku yimid dowladdu waa ka soo qayb gashay waxaa u malaysaa national mobilization in loo sameyn dagaalkan ilaa haddana la dhaho ma aha gobolkaasaa laga dagaalama dagaalkan waa dagaal qaran hadduu gobol ka socdo waa special case laakiin waa dagaal qaran dadka saas inay u arkaan horta narrativekaas in la sameeyo qolo dagaalkan strateejiyadiisa waxaa dejiyey qolada hiiraan dagaal ka bilowday wuxuu ahaa beelo macaawisley ah oo ciidanka maraykanka ama turkiga ay gacan siinayaan iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed strateejiyadaas in la habeeyo oo magaciisii ee gobolada kale la geeyo waa arrin iyada naftigeeda wasiirkana uu sheegay oo dhibkeeda wato markii beelo la hubeeyo beelahaaska maalin beri maaragtay wax ka imaan karo modelka hiiraan waa model aan lagu dabaqi karin gobolada kale gobolada kale waxaa dhici karta dadkii degaanka inay qaar shabaab la shaqeeyaan ciidamo u yihiin saas daraaddeed modelkaas ma noqon karo waa model inay ciidamada howsha dagaalka ee iyaga inta badan ay wadaanan waa ka horta kow sheekada saasay u ekaanaysa haddaan laga taxadirin wax yar baan halkaa kaa weydiinaya axmed laakiin istraatiijiyad kale sidaan ognahay istraatiijiyad kale ama qorshe oo gaar ah dowladdu ay ka leedahay in shacabka loo hubeeyo ma jirto aan ka ahayn in al-shabaab lala wada dagaalamo markaad fiirisid istraatiijiyadda iyo hanaanka dowladda ay hadda wado oo madaxweynihii uu soo guuray oo xarun ku meel gaara uu ka samaystay galmudug si loo dhiirigeliyo howlgalka ka dhanka al-shabaab maxay kuula muuqataa aniga waxay la muuqataa fikirkayga ha ahaatee madaxweyne inuu dhusmaro tago maahan dagaalkan dagaal ciidan waaye istraatiijiya in loo sameeyo qorshe la geeyo baarlamaanka looga doodo golaha wasiirada looga doodo ummadda soomaaliya loo sheego aqoon-yahan iyo askariga kulli fikrad oo ka baxsho waa jirtaa beele in lahubay waa loo baahaya laakiin beel kastaba degaankeeda waa inay ka dagaalantaa degaankeeda kaduwa hadday ka dagaalanto jack rice hirshabeelle ka dhacarinay looma baahno waxay keenaysaa crice kale oo long term ummaddanba ay kaanayso mid dagaal sokeeye kale oo resource iyo khayraad laisku haysto taasaan ka wadaa waa mahadsantahay waxaan dib ugu laabanayaa marka wasiirkii hore ee difaaca cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiir markaad fiirisid howlgallada noocan oo kaleeta ah marka si kooban bal khibradaada haddii aad la wadaagtid dowladda iyo dadka ku dhegeysanaya waxa laga baran karo howlgalladii horey u dhacay adigoo barbar dhigaya kuwa hadda socda arrimahaad ka dhawaajisay way jiraan horta howlgalladii hore maxaa laga maxaa laga dheehan karaa ama laga baran karaa howlgalladii hore waxaa laga dheehan karaa ama laga baran karaa in ciidanu ay meel intay aadaan qabtaan kadibna kasoo laabtaan taasna dhibaatadeeda waa la arkay tii horta inaysan dhicin haddii awood aan loo haynin inaan la tataaban howlahan inta lasaga aadayo ama loo diyaargaroobayo inaan la taabanin maxaa yeelay hadda markaad eegtid howlgalka ka socda madaxweynaha uu usii dhawaaday deegaanka in howsha laga fuli ay tahay inta aan ka warhayo operationka laba jaha ayuu hadda ku wajahaya galcad galcad tu galhareeri galcad baa laga dhaaqay galhareeri loo socdaa maxaas tu ceelbuur okay daaregshanada kale maxaa oga qorshaysan dowladda iyo ciidanka nimankaasu waataan haddaabay ka dhawaajiyey dib bay u bixi karaan already intaan ka warhayo waxay sameeyeen madaxdoodii sare iyo technikooda ugu muhiimsanaa in ay dib ugurasho sameeyaan iyo dhankan hirshabelle ay usoo dhaqaaqaan ayagoo ka fikiraya hadhow reinforcement inay u isticmaalaan ama ay badbaadsadaanba marka si kastay noqota operationkaas haddii dhan aad ka geynaysid dhanka kale waa inaad ka fikirta wax aad ka qaban lahayd okay maxaa kaloo laga baran karaa howlihii awal la qabtay waxaa laga baran karaa markaad eegtid dagaaladii horey loo galay ciidamadii howlahaas markii loo diro howlaha noocaas oo kale ah markii ay meel qabtaan bulshadii iyo deegaankii iyo in sida haddaabay uu ka dhawaajiyey xildhibaanka in magaranaysaa la sameeyo all inclusive uh, uh, you know, program uh, ama preparation stabilizationkii justicekii uh, service delivery service delivery wuu badan yahay dadki inay clean water helaan raashinkii helaan noocyihii bulshadaasu adeegeedii dhan in la dhammaystiro haddii intaas wax awal ay haysteen because meel dagaal ka dhacay khalaasa ka dhacaya dadku stabilityga haysteen baa aad faragelisay haddii stabilityga aad faragelisay marka waxaa laga rabaa in markaad tagtid ay ka wanaagsanaadaan meeshii ay joogeen shalay haddii aadan wanaajin karin in aadan inta xaaladaadu ay ka sugnaanayso ku talagal iyo tabaabshayn rasmi aad ka samaynaysid inaadan aadin dagaalka marka dagaaladii hore waxaan ka balanay marka in meel inta la khalkhalgeliyo oo dadkiina noloshoodii iyo disturbance la sameeyo then hadhow wax badan laga bedelin shabaab baan ceyriyey muhiimaddu ma noqonayso shabaab waad ceyrisay dagaaladii hore dhan markaa fiirisid offensive ama operation baa la qaaday shabaab haddaad meel ka qabatid waxaa loo baahan yahay degradation inaad ku samaysid inaad naafaysid baa la rabaa shabaabka haddaadan naafay karin maxaa ku naafaynaysaa in hub aad ka reebtid in aad ciidan badan ka laysid intiiba haddaadan awoodin oo dagaal xabada inta laisku rido shabaab oo sidiisii u xiran ama kulman dib u gurto berrina issoo abaabulayo den waxba kamaadan bedelin marka dowladdu waxaa laga rabaa in ay operationkeeda iyo howlaheeda ku darsato in nafaynta nimankaasu ay awoodda siiso oo ah in ciidan ay ka soo qabato nololha kusoo qabato ama dhaawaxa kusoo qabato inay ciidan ka layso in hub badan ay ka qabato haddii intaas la samaynin maadan naafayn haddaadan naafayninna guulkama sheegan kartid marka haddii inta meel xabada ka dhacaan ay ayaguna dib u gurtaan adiguna meeshii lagu banay ammaan tagtid berina aad ka soo laabatid sidii awal baan aragnay taas inay dhacdo marka faa'iido badan ma keenayso in aada looga taxtiro arrimaha noocaasa waaya haddii aad raacsato ma la dhihi karaa waa uu guulaystay wejiga koowaad ee howlgalka
wallaahi tan ayada ah anugu hadda ma dhihi karo maxaa yeelay shabaab waxaan ognahay bilihii lasoo dhaafay in hub badan iyo ciidan badan oo soomaaliyeed ay laayeen hub badanna ay heleen faa'iidada dhanka operationka marka la eego shabaab baa ku gacan sarreeyey dowladdu iyo ciidankeedu waa la dhibaateeyey hub badan waa laga qabsaday iyo amisonba atmas laakiin dhanka kale dowladdu wax ay aan hayno oo gacanta ku hayno ilaa maanta aan sheegi karno dowladdiiba shabaab intaasoo hub ka soo qabatay intaasoo ciidan ah ayay nolol kasoo qabatay oo shabaab ah intaasoo qof ayay kasoo dishay ama kasoo dhaawacday ilaa hadda ma hayno laakiin dhanka kale shabaab waxay soo bandhigayeen guulihii ay ka gaareen hubkii ay qabsadeen gaadiidkii ay qabsadeen bilihii lasoo dhaafay oo dhan marka labada dhan markaa isu fiirisid de waxaa la dhihi karaa marka dowladdu dhankeeda ma naqaan hadee wixii ayadu qabatay haddayna soo bandhigin oo bulshadeedu u sheegin dhibaatada ay gaarsiisay shabaab ay ayadu qarsanayso dowladdu ay ka qarinayso bulshada ma sheegi karo laakiin intaan ognahay shabaab baa waxooda soo bandhigtay inkastoo shabaab ay ka badbadiyaan mararka qaar oo ay aada u bunbuuniyaan waan kugu soo laabanayaa marka waxaan siinaya doctor cabdi cali xasan waxaa jirtay in dowladaha safka hore ee dowladaha dariska laha soomaaliya ay kusoo biiraan howlgalka howlgalka la magac baxay black lion oo qorshuhu uu ahaa inuu noqdo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab oo ku wajahan south west iyo jubbaland waxaana muuqataa in sidii la rabay uusan u soconin diyaargarowga wejiga labaad maxay kula tahay culeyska jira muxuu yahay ama culeys siyaasadeed waa marka ugu horreeya horta ogow dagaal intaadan gelin siyaasiyan inaad diyaarsan tahay wey mogtahay haddii atmis iyo dowladaha safka hore iyo dowladdu hadday garab uga baahan tahay dagaalka intaan la gelin ka hor waa inay ka heshiyaan mid waa inaa ogaataa waxaan la yidhaahdo beacekeepingka ama support operation languageka afrikaanka ha noqdo ama beace keeping operation un languages ha noqdo terminolojiyadda waxay ka midaysan yihiin aa jira wasiirka suu sheegaya mar walba horta waa inaad leedahay yoolal aa higsanayso strategically madaxweynuhu waa sheegay waa wejigii labaadaan bilaabaynaa dhulkaa xoleynayna shabaabaan ka xoreynaa soomaaliya waa ka saaraynaa operational marka in loo gaarsiiyo strategic intaa kasoo tagto fulin in loo dhaqaaqo qorshay u baahan tahay haddaa marka garab ka rabto dowladaha safka hore iyo atmis ayagu waxay ku shaqeeyaan waxooda waa qoran yihiin ogtahay hadda haddii lagu dhiibo force commandorka oo amison lagaa dhigo buugaa qoran waa akhrisanaysaa subaxaa soo gelaysaa subaxa subax hore aroortii marka isu yimaado subax hore aroortii marka isu yimaado fifteen minutes shan iyo toban daqiiqo oo briefina lagu siinaya ya galabkiina shan iyo toban kalaa lagu siinaya marka wax qoran way haddayna dowladdu marka lahayn qorshe qoran oo aysan markii hore kala heshiinin siyaasiyan atmis iyo dowladaha safka hore dabcan waa cagajyadaa imaanaya haddaadan heshiishaynin anytime aa lagaaga bixi karaa taa xaggaa uga haraya waa arrin siyaasadeed madaxweynaha intuu dagaal ku jiro ra-isul wasaaraha laga rabaa inuu dhaqaaqo oo wixii siyaasiyan loo baahan yahay dowladaha dariska inuu galo si ay garabka ay ka rabaan ay uga helaan hadday garabka ka rabaan tan ah maxaa la yidhaahdaa wejiga labaad sida uu hadda rabo uu ku bilaabanayo anu midaan aaminsanahay soomaalida ciidan waa isaga filan tahay soomaalidu waa wada ciidan qof kastoo soomaaliyeed waa ciidan weliba waa ciidamada ugu fiican ee adduunka yaa oran karaa marka dagaal la galo qofka soomaaliyeed waxaa moodaa inuu ku dhashaba inuu uurka hooyadii kala soo baxay inuu xabad rido oo dagaal galo waxa keliya ay u baahan yihiin waa abaabul annaga mar kastoo aan xoog lahayn oo dowladnimadanadu adkayd haddaan rabno dowlad weyn yaan ahna qabiil ahaan aan xoog lahayn ilaa qarnigii afari labiy tobnaa saddex tobnaa afari tobnaa ilaa maanta xoog ciidan markaan haysanay wey xoog ciidan oo abaabulan mar walbana waxaa abaabulaya ciidanka oo suuro gelinaya inay ama xamgurey tag ama sayid maxamed tag ama dowladdii lixdankii tag oo lixdan iyo afartii dagaalkii ay gashay ama tiim xamsiyaad imow hogaamiyaasha siyaasadda hogaamiyaha siyaasadda marka hore waa inuu u bisil yahay inuu inuu qaabka uu u dhisaayo ciidanka iyo qaabka loo hogaaminayo soomaalidu waa iska ciidan si sahlana lagu abaabuli karaa sida aan ka aragnay wejigii koowaad gobolka hiiraan jeyte iyo iyo iyo iyo ciidankiisa ayagaa is abaabulay soomaaliya waxaa kaloo ka maqan wax la yidhaahdo yaa mudan qofkii mudnaa ma joogaa meesha madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadduusan ka fekerin dad mudan oo howlahan hadda aan ka wada hadlaynay la fahmi karaaya oo shaqadan in la qabto garan karaaya haddaysan geesihiisa joogin keligii waxba ma qaban karaayo waa daalayaa nimankan shabaabna waa waa waa waa waa shan iyo toban jirsadeen haddeer waa ku dhowaad dhowr iyo toban sane hadda ay soomaalida ku dhex jiraan laba mid waa ku guulaysteen garsoor meeshay tagaan ay dadka ku qancinayaan iyo askar ay dadka ku caburinayaan labadaaba waa haystaan iyo diin ay dadka markaa la jooga ay ku beerlaxowsanayaan marka mabda adag oo meeshay tagaan ay dadka ay gelinayaan oo inay ku shaqeeyaan garsoor relative ba ha ahaado laakiin meesha marka ay joogaan aan qof qofna dulmi karin ya iyo ciidan adagoo gacan bir leh ee ku qabanaya haddaysan dowladdu u fakerin marka soomaalidu waa ciidan ayadaa hadda ciidan haysta ayadaa soomaalidu ay diyaar u yihiin inay ciidan u noqdaan haddaysan ku fakerin marka inay ciidan adag oo dhaqaalihiisa haysto oo dhaawiciisa la daboolayo oo ciyaalkii iyo faamiliga uu ka tegey aysan gaajo u dhimanaynin maxaa la yidhaahdaa haddaysan istraatiijiyada iyo qorsho oo heer fulin iyo heer maxaa la yidhaahdaa furinta jiidda hore dagaalka u degdegaya haddaysan lahayn waa adkaanaysaa in la guulaysto taana waxaa suuro gelin kara inay dadkii mudnaa ee shaqadan gacanta kula jiraan aysan noqonin dad oo jookaalay waxa la dhaho dad maxaa la yidhaahdaa iska soo orday ama garab ama ama qabyaalad ama ku yimid inaysan inaysan noqon waaya waad mahadsantaha doctore waxaan siinayaa axmed baa gacanta haa laba qodobaan rabaa inaan ku darsado keliya qodob mid waxa waa horta xasan sheekh inuu siyaasadeeya maaha dagaalka al-shabaab waxaan ka aragnaa hiiraan markii laga qaaday cali jeyte oo ah national hero shaqadii laga qaado ninka loo magacaabay inay tahay arrin siyaasadeed la soo geliyey goormuu siyaasadeey waa siyaasadeeyey markii cali jeyte shaqada laga joojiyey oo nin kale loo magacaabay shaqadiisa waxaa magacaabay muxuu ahaa madaxweyne guudlaawe laakiin xasan sheekh wax kastaba waa la socay ma hayno caddayn arrintan waa waa in cali jeyte la yidhi caddeen waa u haynaa in cali jeyte la yidhi shaqada ka joogto nin kale loo magacaabay taasna waa qalad dhacay ninkan waa national hero waajibaaduu ku jiraa waajibaadkan ilaa uu ka dhammeeyo beri doorasho hadduu galo nasiibkuu helayo isoo ku noqonayo madaxsa laakiin in hadda la taabto maahayn fikirkan qaba taas waa siyaasadayna ka muuqato dagaalka looma baahno sidoo kalena stabilizationka haddaan laga qaybgelsiin dadka degaanka oo macawisleyda iyo beelaha iyo magaciisii maamul goboleedyada oo xamar keliya interministerial uu noqdo taasna qalad kala u arkaa arrinta kale aan gudbaa waxay tahay admis bixitaankeeda oo la yidhi twenty twenty four oo bixisa anigoo ay qaldan tahay gulufka dagaalka inuu dhammaanayo ilaa laba sano sida dowladda xasan sheekh u qorsaynayso waxaa dhici karta inuu dib uga dhaco amis la-aanteeda waddanka security crisis kala dhacayo waxaa la yidhi ciidamo muxuu ahaa waxaa imaanayo sabka hore oo waxay joogayaan sagaashan beri cayaar maha istaraatiijiya sagaashan beri wax lagu qabto adduunka meelay ka dhacdo ma jirto taasna waxaa u malaysaa wax mare awaal ah oo aan la qorsheyn oo aan la balangarayn aniga barcelon waxaan qabaa at least three years shabaabka haddii si seria loo balangareeyo in uu qaadan doono dowladdu waxay sheegtay in ay haysato ciidamo ku filan inay dalka amnigiisa la wareegto ma ku muuqata arrintan may ma qabo inay jirto dowladdu waxay qiyaa hadda waxaa dhacday greenley inay meesha ay ka soo baxeen atmis in ciyooba shabaab u qabtay hadday awooddaas leedahay taasaaban tusayso dowladda qaladay ku jirtaa waa inay dadka la tashataa dadka degaanka maamul hoosaadyada shacbiga aqoon-yahanada dadkao dhan waa inlasataa talada waxaa u malaysaa waa dagaalka shabaab inuu yahay mid ka socda xasan sheikh iyo xafiiskiisa taas no logic waxaan dagaal qaran waayo in dhinac kasta laga fiirsho maxay tahay tabarteenna ciidankeenna weli awood oo wadanka ku qabsado ma laha fikirkaasaan qabaa waa inaan runta isku sheegnaa inaan ku faanna maaha ciidan aan leen ciidan waan leenaha lakiin ciidan organised ah oo meel kasta qaban karo oo istiraatiijiye leh sida saaxiibka u sheegaya subaxii markuu qofka soo baxo wuxuu maanta qaban lahaa yaqaano ma haysano beenaa isku sheegi salaamu calaykum wasiir cabdirashiid horey dowladaha safka hore ethoobiya jibuuti iyo kenya waxay ka mid ahaayeen dowladaha la filaya inay kusoo biiraan wejiga labaad ee the black lion operations maxay kula tahay in caqabadda weli hortaagan inay in la arko ciidamadii dowladaha ay u qorsheeyeen inay diyaariyaan howlgalka wejiga labaad waxaan ku dari lahaa keliya in la ogaado ciidamadan horta frontline ethoobia markaa kasoo qaadid ciidanka atmas ethoobia ay kusoo biirisay iyo non atmas ethoobia ee dalka jooga kuwa non atmaskaa badan already kenya oo kale markaa eegtid meelaha frontlineka iyo ciidamadooda ay ka joogaan ma aha meelo oo shabaabku marka loo eego dagaalka ay ku hayaan kudhufo ku dhaqaaqda iyo overranku mar walba dhibaato badan bay kala kulmaan ciidamada kenya waxaan ognahay in already shabaabku ay gudaha kenya northeastern dhibaato badan ka hayaan ay ku hayaan oo already dhibaato badan ka geysanayaan marka qof markuu kuu gurmanayo waa inuu tiisii horta meel saara qoftiisiba meel saaray inuu kuu soo gurmado oo culeyskeeday leedahay etoobiya marka hadda ka hadalmo dagaalo badanaa ka socda regionka axmaarada iyo culeysyo badanaa ka haysta bilihii lasoo dhaafayna ti waa tii dagaalkii ay ku jirtay tigray region marka dhan walba markaa ka eegtid ciidamadan frontlineka maanta diyaar garowgooda dib u dhaca maxaa ku keenaya etoobiya waxaa haysta dhibaato gudaheeda already maanta iyo berri uma muuqato inay ciidan soo diri karto kenya black lion dagaalkaa loo bixiyey oo operationka al-shabaab lagu qaadayo qorshahooda horeba ayagu way caddaysteen waxay yidhahdeen annaga logistic support keliya idiin noqonaynaa ciidan oo boots on the ground ah oo dagaal galaya hanaga filanina logisticii ka fikirayeen marka dowladda soomaaliya marka waxaa loo baahan yahay in wadamadaas dariska already shabaab waa la ogaa bilihii julay sanadkii lasoo dhaafay ti etoobiya kililka shanaad ay galan ahayd maanta northeastern dhibaatooyin badan ay ka wadaan minooyin bay ku aasayaan masaakiin bay leynayaan dhibaato badan baa ka socota wadamada dariska ah maanta waxaa loo baahan in xuduudooda xirtaan dowladduna ay ku tala gasho in ayada ciidankeeda uu hawsha fuliyo inta atmas gudaha ku jirtana ay ka caawiyaan wixii strateji ah iyo supportkooda kale iyo medic evacuation waxa la yirahdo ciidamada loo soo qaadayo diyaarad lagu soo qaado kuwii ku dhaawacma front line ama lagu support gareeyo dhanka caafimaadka inay ka fikiraan marka dhan badan markaa ka eegtid operationada kuwaas ma muuqdaan second haddii galmudug iyo hirshabeelle ay dagaal ku wadaan koonfur galbeed iyo jubbaland maxay u fadhiyaan inta awoodooda maxay u dhaqaaqi lahayiin ilaa hadda because waxay samayn lahaayeen overs waxay stretchgrayn lahaayeen awoodda shabaab bay kala ka dhantaali lahaayeen oo waxay caawin lahaayeen dagaalka ka socda galmudug in shabaab aysan u dirin gurmud iyo aysan u dirinay caawin lahaayeen haddii jubbaland iyo ay howl wadaan koonfur galbeed ma muuqdaan because taas maxaa keenay marka coordinationka hadda uu ka sheegayay saaxiibka ka sheegayay oo inaysan isku xireen dagaalkan uu yahay dagaal national level ah looma wacyigelinin dadkii iyo maamuladii dalka ka jiray marka dalkoo dhan waa in wacyigelintaas loo sameeyaa shabaabna la kala dhantaalaa awoodooda si magaranaysaa looga gaaro guul operationka socda goobaha lagala wareego ama goobaha laga saaro al-shabaab oo kale maxay u baahan yihiin in dowladda ay la timaado qorsho ah khadar waa mahadsan tahay waxaydan rabeen ugu xasuusiyo ceelbuura hadda loo socdaa soo ma xukuumadda aniga wasiirka ahaa laba kun iyo labiyo tobankii aan xoreyn ceelbuur kadib waktigiinii waa la xoray waxa ka maqan waa tii hadda aan ka hadlayna mogtahay haddaan jirin siyaasad strategic iyo qorshe howlgal operational work plan hadduusan jirin waxa la qabanaya waa halbacaad lagu lisa taana waxaa asal u ah ereyga hadda wasiirka uu ka shanqarinaya mudnaan inaad dadka siyaasad boosishinada lagu geynin oo lagu dalacsiinin oo yaa mudan waa inuu yahay qofka ya qofkii wax qabtay waa in kor loo qabtaa ama sarkaal ha noqdo ama maamul ha noqdo ama ha noqdo taasaa marka waxay dhiirigelinaysaa qofkii haddii qofkii mudnaa u yahay meeshaasaa difaacanay intii mudnayd oo kaleoo agaarkiisa joogtay oo shaqada la qabtaa yaa u imaan yaan mudnayn oo shaqa loo dhiibay adiga wasiirka waxaad ku celcelisana in cidda mudan cidda mudan maxay tahay dadka mudan aad rabtaan waa weri aaday u fududahay ciidanka wasiirkaa ka hadlay sida lagu dallacsiiyo xildhibaanaa gacanta qabta madaxweynuhu u geeyaa loobiga siyaasadeed oo soo socda arrintaas ma ogin asaa wasiir gaashaandhiga cid kaga habboon oo maanta ka warbixin lahayd oo wasaaradda joogtay ma jirto wasaaradda amnigaan wasiir ka soo noqday saaxiibadii waa gabanaan anigaan soo dhexgalo
wasaaradda amnigan ka soo noqday wasiir dowle ka soo noqday obereshinadan hadda dagaalkan marke iyo jowhar waktigii la xoreynay iyo xamarba shabaab laga saaray raggii ka saaray oo dagaalamay oo adkaa ma ahayen kuwii la dalcasiyo ma ahayn anaa kuu sheegay xildhibaanada dadka gacanta qabtaana madaxweyneha ha noqdo sheekh shariif ha noqdo xasan sheekh farmaajo ha noqdo mar walba waxaa loo geynayaa nimanka xildhibaanadu dadka gacanta qabtaana badanaa taliyaasha iyo saraakiisha sare noqdo wasiirkuna asaa wasaaraddii joogay xildhibaan aad soo ahayd adiga weli ma isku dayday qorshahaas oo maya maya aniga aniga iskuma dayin laakiin goobjooga u ahaa waa arkay liis dheer oo la geynaayo oo dad dee haddar ahaa dable oo maanta korneelle ah nin gaashaanla ah oo maanta genaraal ah ninay isku koorso ahaayeen weli dablaye ciidanka soomaaliya ka helaysaa tillaabada dowladda ay hadda ku doonayso in al-shabaab ay xididyada ugu siibto soo ma ahan mid in la bogaadiyo u baahan haa taas waa kugu raacsanahay dagaalka shabaab waa dagaal qaran waa qadiyad qaran ummadoo dhan waa inaan ka qayb gashaa laakiin taladeeda xasan sheikh iyo dowladdiisa keliya ma laha baarlamaanku waa inuu ku jiraa siyaasiyiinta mucaaradka xataa waa inay ku jiraan inay wax la yidhaha national unity oo dagaalka lagula dagaalamaya al-shabaab waa inay jirtaa maahana kooxa meel fadhido iyadaa abaabulayso iyadaa wax samaynayso dagaalkii naftigiisa siyaasadeynaysaa si rajiim dowladeed uga soo baxo taas waa qalad dareenkaas soomaalida o dhanna waa leedahay waana jiraa waxaan rabaa inaan ku celiyo mar kale arrimaha atmisa la saaraa inaan lagu degdegay oo ciidankeenna weli awood badan ou lahayn hadda qaladaadkiisa saaxiibadeeda waa tilmaamayeen saraakiil iyo hogaamiyaal wanaagsan inuu weli lahayn taakuleynta iyo lojisticada iyo blanka inuu weli wax ka maqan yahay in lagu degdego maaha goboladan dowladahan sabka hore imaanaya waa aniga waa qabaa in loo baahan yahay inay taakuleen la siiyaan laakiin iyada naftigeeda arrin sagaashan beri ku dhammaanayso maaha waa inaan isku noqona aan qabaa aniga dib dib eegis lagu sameeya dagaalka al-shabaab aan ku hayno iyo qadiyadda hal mid keliyaan ku darir karaa dagaalka al-shabaab mid military keliya maaha waa mid maaliyadeed dhaqaalahooda in la jaro waayo dhaqaalahooda haddaan la jarin shabaab lagama rayn karo xididadana looma siibi karo ilaa hadda waxaan ognahay inay jirto keliya anti money laundering committee waa in sharciyo badan loo sameeya oo anti money laundering committee ay dhaabtaa oo ilaa iyo heer gobol sida dagaalkaas dhaqaalaha shabaab loola dagaalami laha arrintaas republica la dhigaa degaanada iyo gobolada iyo dowladda dhexdeeda ay ka qayb galaan waa arrinta oo ka khatarsan arrinta dagaalka haddaan maaliyadda laga gooynin shabaab wax laga qaadaya ma jiro waaya wasiir cabdirashiid dhinaca howlgallada weli mararka qaar waxaynu aragnaa in al-shabaab ay weeraro gaadma ah ay ku qaadaan ciidamada ama xarumaha fariisimaha ciidamada militariga weliba xiliyada waa beriga khasaaro badanna halkaas uu ka dhasho maxaa is leedahay halkaas maxay tahay tabardarada iyo khibrad la-aanta halkaas ka jirta anigu waxaan ku qiyaasayaa saddex arrimood inay tahay mid waxaan jeclahay inaan ciidanka iyo taliyaashooda aan la wadaago labada kale laakiin waa sheegaya labada aan sheegaya waxaa ka mid ah horta ciidan markuu goob degan yahay waa inuu leeyahay indha hore waa inuu leeyahay koox xuuraana marka xuuraankoodii informationka iyo sahankoodii haddii ciidankan uu xuraansigiisa iyo dadka intelligencega u qaabilsan ay shaqaynayaan marka lagu soo socdo waa ogaan lahay taas horta meesha way ka maqan tahay tan labaad hindho hore waxaan ka wadaa macnaha beeska la gelayo oo overranka lagu samaynayo waa inay ka horeeyaan checkpointyaal kale oo ciidan kooban ay joogaan haddii marka halkaas waxbadda ay ka soo bilaabato beeskan lama soo geli karo marka waxay u muuqataa in beeskii keliya inta xendaab yar loo sameeyo oo nimanka shabaabkuna aad og tahay inay gawaari intay soo buuxiyaan ay gadaal ka soo riixaan nimankan oo jiifo salaadii meeshan ay ka muuqato waardiyo fiican inuusan jirin ay saas bagaari qarxaya kusoo geliyaan ama qof shaksi isqarxinaya soo galo marka haddii sentarka keliya la wada joogo oo aysan hindho hore lahayn waxay saamaxaysaa marka in khasaaraha uu bato marka si khasaarahaas loo yareeyo in layers oo laba layer oo ugu yaraan ama saddex layer oo sentarka ka fog dhan walba ah waddo kasta soo gelaysa in laga fikiro si magaranaysa loo yareeyo khasaarahaas loogana xadido shabaab inay ku guulaystaan in moralkooda uu ku dhismo maalin kastoo ay meel dul maraanba waay waa maasan tahay xildhibaan gabagabadii ayaan kusii dhownahay ee barnaamijka faaqidaada toddobaadka jimcaha maxay tahay fariintaada u dambaysaa mid waa ogaadintii aan ku celinayaa madaxweynaha inuu fariisto magaalada dhuusamareeb aaday u fiican tahay waxay soo afjaraysaa strategic ilaa jiidda hore dagaalka in strategically meeshii wax laga talada ay ka imaanaysay iyo jiidda hore dagaalka inay isu soo dhowaadaan qarashkaa yaraanaya wada shaqayntaa fiicnaanaysa howlgalkaa sahlanaanaya waayo strategic operation iyo jiidda horeba waxay noqonayeen meel aada isugu dhow dhankaa way ka wanaagsan tahay laakiin tii wasiirka uu kaloo sheegay aan ku celinayaa inta uu xagga madaxweynaha fadhiyo ra-isul wasaare xamse waa inuu baydhabo soo fadhiistaa oo jubbaland iyo iyo iyo maxaa la yidhaahdaa south westba dagaalka uu ka bilowdaa shabaab ciidankoodu aada u kooban yahay tiro yar waaye haddii tiradaa yar la siiyo fursad hal meelay joogayn laakiin haddii baydhabo inta ra-isul wasaaruhu soo fadhiisto bu-aalaa xoraynaynaa iyo inta u dhexayso uu yidhaahdo adminis waxaa waye koonfur galbeed iyo jubbaland waana aada isugu dhow dunsoor iyo bu'aal intay isu jiraan waa konton ha ma garat cabsi xoog lahaa geli lahayd hubkooda ugu badan meesha uu yaallo waaye waxaa sahlanaan lahayd markay ugu yaraato madaxweyne xasan sheikh iyo muddo gaaban inay kaga soo jeestaan oo ay halkaa ka soo dhammaadaanba nimanka waaya Eh, axmed gabagabada walaahi waxaan u malaynayaa saaxiibada inay warkii oo dhan dhameeyeen si kooban Eh, haddaan si kooban laba xaraf kusoo koobo aniga waa lagu degdegaan qabaa amis atmis in la saaro iyadoo aan ciidankii iyo qorshayaashii iyo wixii kasta diyaar ahayn dagaalka hadda dagaalka fayska labaad waxaa loo diyaariyey center command oo atmis iyo iyo magaciisii iyo dowladaha gobolka ay kasoo qaybgalayeen dagaalka hadda socdo oo fays oneka sidaas oo kale in la yeelay ahayd oo command dowladahan eh, admisa iyo waxoo dhanba inay command yihiin istratijiyada iyo dagaalgelintu waa naga batan dowladahan dhisan oo ciidan kale in annaga kuweena keliya ay hawsha wadaan iyo macawisley waa qaldaneed waxay ahayd waxoo dhanba macal africom inay kasoo qayb gasho oo dagaal maaragtay regional marna national ah, marna regional oo hubaysan oo annaga aqoontaan lahayn aan ka aan maaragtay naga- aan ka faa'iidaysanin dowladaha wasiir cabdirashiid Em, gabagabada gabagabada anigu waxaan kusoo koobayaa laba kelmadood kow oo ah een, dagaalka socda xeeraankiisa hala badiyo oo xogtiisa iyo informationkiisa cadowga in la helo dowladda xoogga ha saarto number one number two ciidamada een, danab hudnaanta hala siiyo si hawl ay u fuliyaan oo ciidan ku filan hawshaasu inay qaban karaan labadaas afrina kusoo koobaya waa mahadsantiin aad iyo aad buu umahadsantiin dhammaantiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirkii hore ee difaaca soomaaliya doctor cabdi cali xasan wasiir dowlihii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga soomaaliya iyo falanqeeye axmed cali cosoble dhammaantoodba waxa ay ku sugnaayeen stuudiyaheena magaalada nairobi barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo